ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراق asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa kow iyo labaatanka bisha rajab sanadka kun afar boqol afartan iyo saddexda hijriyada qodobada maanta oo talaadaha barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah ciidamada ruushka oo gudaha u galay dalka ukraine putin oo gobolada gooni ogoosadka u aqoonsaday inay yihiin jamhuuriyaad madax bannaan iyo reer galbeedka oo walaaciyo qayladhaan afka furtay wararkii ugu dambeeyey xiisada ukraine ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa ciidamada booliiska hindiya oo tacdiib iyo jirdil ku dilay wiil dhalinyaro muslim ah iyo dibadbaxyo ka soconaya gudaha dalka hindiya iyo qaar ka mid a caalamka oo looga soo horjeedo tacdiyadaas in ka badan boqol ruux oo dhimashiyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay dalka burkina faso weerar khasaare geystay oo lagu beegsaday garoon diyaaradeed oo ku yaala dhulka xarameynka duqeyn ay ku waxyeeloobeen dad rayid ah oo ka dhacday dalka yemen kumanaan caruur ah oo ku nool dalka imaaraadka carabta oo aan haysan daryeelka ay caruurtu helaan maxay tahay sababta warbixin ayaad maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka ciidamada ruushka ayaa gudaha u galay dalka ukraine saacado kadib markii putin madaxweynaha ruushka uu ku dhawaaqay inay aqoonsadeen gobolada gooni ogoosadka ah ee ka tirsan dalka ukraine wararkii ugu dambeeyey xaalada ukraine waxaa inooga waramaya weriyaheena cabdisamed cabdulaahi waa mahadsantahay walaalka xiisadda ka jirta bariga yurub ayaa cirka isku sii shareertay kadib hadal uu soo saaray madaxweynaha waddanka ruushka valadimir putin valadimir putin ayaa waxa uu wareegto uu soo saaray ku shaaciyey in uu dalaal madax bannaan u aqoonsaday laba gobol oo asalkoodii hore ka tirsanaa waddanka yukrain balse isaga go-ay waddankaas labadaas gobol waxaa lagu kala magacaabaa donetska iyo lahansk waxaana sannadihii u dambeeyey ku dagaalamayey xooga gooniyogoosad ah oo taageero adag ka helaya xukuumadda moscow valadimir putin ayaa markii uu jamhuuriyadda madax bannaan u aqoonsaday ka gadaal ciidamadiisa ayaa gudaha u galay kuwaasuu ku hubaysan taangiyada dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan waxaana la filayaa in goboladaas ay naqdaan halka ugu adag oo ay saldhiganayaan ciidamada ruushka ay doonayeen inay duulaanka ku qaadaan gudaha dalka ukrain durbaba markii uu hadalkaas ku dhawaaqay madaxweynaha waddanka ruushka waxaa iska soo daba yeedhay qayladhaan ku aadan cambaarin ka socota madaxda reer galbeedka iyo sidoo kale maraykanka madaxda reer galbeedka ayaa waxa ay sheegeen in valadimir putin uu yahay qaswade islamarkaana uu sii kicinayo xaaladda adag ee ka jirta bariga dalalka yurub caalamka ayaa si weyn indhaha ugu haya labadaas gobol oo ku yaala bariga yukrain balse sheegay inay ka go-een waddankaas tan iyo sannaddii labada kun afar iyo tobankii goboladaas waxaa ku dagaalamayey ciidamada yukrain iyo sidoo kale kooxo goonigoosad ah oo taageero adag ka helaya ruushka ruushku waxa uu sheegay in ciidamadiisa gudaha u galay goboladaas ay ka difaaci doonaan weerar kasta uga yimaada dhanka yukrain salmaanow haddaan halkaa uga gudubno xiisadda ka soo cusboonaatay bariga dalka yukrain dhanka kale waxay dad badan isweydiinayaan dalka yukrain ma iska difaaci karaa waddanka ruushka haddii uu weerar kusoo qaado waxaa muuqata in ruushka uu si baaxad leh uga taya sareeyo dhanka ciidanka iyo hubka intuba balse ciidamada yukrain ayaa la filayaa inay isdifaaci doonaan hadba xaaladda inta ay la gaarto waxayna taageero adag ka helayaan reer galbeedka walow taageeradaas ay tahay mid ku salaysan dhaqaale iyo hub oo keliya madaxweynaha waddanka yukrain oo maalmihii lasoo dhaafay shaashadaha caalamka qabsaday ayaa waxa uu codsaday inuu wadahadal la yeesho madaxweynaha waddanka ruushka valadimir putin isagoona caalamka ku tilmaamay mid tabar daran oon waxba iska dhici karin islamarkaana ay buunbuuninayaan dagaallo iyaga dhexmari kara valadimir putin jawaab kama uusan bixin dalabkii uga yimid dhiiggiisa waddanka ukrain marka haddii ay dhacdo dagaal dhex mara dowladaha ruushka iyo ukrain waxaa la filayaa in ciidamada ruushka ay toos u gaaraan magaalada kiyev oo ah caasimadda waddanka ukrain balse inta dagaaladaas ay socdaan waxaa la filayaa xaalad adag oo ka taagnaatay gudaha waddankaas malaayiin ruux ayaa guryahooda ka barakici doona dhimasho iyo dhaawacyo adag ayaana dhici doona haddaan wax ka taabano dowladaha reer galbeedka uu maraykanku horboodayo waxa ay ka yidhaahdeen isbeddelka haatan ka taagan dalka ukrain sida haddaba muuqata madaxda reer galbeedka awooddooda waxay ku soo ekaatay cambaareen afka oo keliya ah waxayna arrintaas niyadjab adag ku abuurtay dowladda ukrain taasoo ka filaysay reer galbeedka inay usoo diraan ciidamo waxayna taa beddelkeeda heshay dhaqaale iyo sidoo kale hub dowladaha ugu badan ee taageerada siinaya waxaa ka mid ah waddanka ingiriiska wuxuuna inta badan ka caawiyey hubka lagula dagaalamo taangiyada dhanka kale maraykanka iyo reer galbeedka awoodda ay kula dagaalamayaan ruushka ayaa waxaay noqotay cunaqabateyn dhaqaale ay saarayaan ruushka qudhiisa arrintaasi saameyn ayay ku yeelan kartaa waxaana awooddiisa hadda isugu soo ururtay milatari oo keliya maadaama inta badan dhaqaalihiisa uu ahaa mid ku xiran waddanka maraykanka iyo sidoo kale waddamada reer galbeedka ugu dambeyn arrinta in laga hadla mudan ayaa waxay tahay salmaanow maxay tahay natiijada ka dhalan karta haddii reer galbeedka iyo sidoo kale ruushka ay afka isdaraan arrintaasi muslimiinta maxay ugu taagan tahay cadowga ugu weynna way muslimiintu maanta leeyihiin waa labadaas isku haya bariga qaaradda yurub marka laga yimaado waddamada shiinaha iyo hindiya haddaba haddii ciidamada ruushka ay dagaal toos ah galaan waxaa la filayaa in fursad adag ay ka soo baxdo gudaha waddanka suuriya oo ay ciidamadiisu ku jiraan jamacaadka halkaas ka jihaada ayaana la filayaa inay faraj helaan maadaama ruushka haddii ciidamadiisa ay dagaal toos ah galaan laga yaabo in gurmada ugu baahdo islamarkaana uu ciidamadiisa kala soo baxo dhanka suuriya waxaa sidoo kale dhici karta diyaarado dagaal oo aad u fara badan oo ka jooga gudaha waddanka suuriya inay u soo wareegaan dhanka bariga yurub halkaasna ay ka dagaal galaan waxayna taasi fursad adag u tahay jihaadiyiinta ka howlgala dhanka shaam dhanka kale reer galbeedka qudhiisa arrintan saameyn ayay ku yeelan kartaa waxaana xusid mudan in reer galbeedka aysan ciidamo kuwadaha dagaalkaas ka qaybgeli doonin arrintaasna ay sheegeen inay tahay mid baciid ah oo aysan dhici karin maraykanka oo kale waxa uu sheegay in ciidamo kuwiisa ah oo ka socda gudaha maraykanka aysan dhici doonin inay ka degaan gudaha dalka yukrain islamarkaana ay dagaal la galaan ciidamada ruushka taasi waxa uu baydhan ku sheegay dagaalkii saddexaad ee dunida oo dhacowa sida uu hadalka u dhigay balse arrinta kale ee la filaya ayaa ah in dhaqaale xoogan ay ku bixin doonaan dagaalka ka socda dalka yukrain lagana yaabay in ciidamo caloosha dushaqaystayaal ah ay ka kireeyeen waddamo ay xulafo leeyihiin sidaasna ay dhaqaale xoogan ugu bixiyaan waxayna taas saameyn adag ku yeelan kartaa dhaqaalaha ay reer galbeedka ku bixiyaan la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada wayla jeedaan muslimiinta waxaa horey maraykanka uu u sheegay ciidamada africom ee ka howlgala qaaradda afrika qudhooda waxaa la filayaa in arrintaasi ay saameyn ku yeelato waa haddii uu dagaal ka dhaco gudaha dalka yukrain sababtoo ah maraykanka waxa uu horey u sheegay in ciidamada maraykanka ee ku sugan qaaradda yurub iyo sidoo kale kuwa qaaradda afrika la mideyn doono hal talisna loo samayn doono taasina waxa ay sababi kartaa in muhiimadda dhanka afrika laga soo raro yurubna toos loo siiyo
مسرا إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa ciidamada booliiska hindiya ayaa tacdiib iyo jirdil waxay ku dileen wiil dhalinyaro muslim ah iyadoona dalkaasi ay ka soconayaan dibadbaxyo looga soo horjeedo tacdiyadaas maxamed cali aadan ayaa warbixin ku aadan qodobkan soo jeedinaya weli waxaa halkooda kasii soconaya tacadiyaadka iyo gaboodfallada xanuunka badan ee ay dowladda hindiya kula kacayso dadka muslimiinta ah ee ku dhiban dalkaas waxaana saacadihii lasoo dhaafay lasoo wariyey tacadiyaad hor leh ciidamada booliiska dalka hindiya ayaa tacdiib iyo jirdil xoogan waxay u geysteen wiil dhalinyaro muslim ah kaasoo u geeriyooday tacdiibka uu kala kulmay ciidamada booliiska ziishaan maaligo sagaal iyo toban jir ah ayay gacanta ku dhigeen ciidamada booliiska magaalada new delhi ee caasimada hindiya waxayna ku xireen saldhig booliis oo ku yaala magaalada halkaasoo wiilkan uu kula kulmay tacdiib daran booliiska ayaa labaatankii nofembar waxay gacanta ku dhigeen ziishaan maaligo sagaal iyo toban jir muslim ah iyagoo ku eedeeyey inuu xaday istariib sigaar ah waana eedeyn wax kama jiraan ah sida ay ku waramayaan ehelada dhibanaha ay dileen ciidamada booliiska hindiya sargaal ka tirsan ciidamada booliiska ayaa la soo xiriiray ehelada ziishaan maalig isagoo u sheegaya in wiilkooda xanuun haya darteed loo dhigay isbitaal caafimaad isaguna dalbanayo inuu arko ehelada ayaa markii ay goobta gaareen waxay arkeen in wiilkooda uu dhintay sababa ku aadan tacdiibka loogu geystay saldhigga booliiska iyo daryeel xumada uu kala kulmay isbitaalka caafimaad ee ay leedahay dowladda hindiya muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya sawirada siishaan maalig oo ay jirkiisu ka muuqato raadadka tacdiibka daran ee loo geystay waxaana hadda dalka ka soconaya dibadbaxyo ballaaran oo ay dhigayaan dadka muslimiinta ah iyagoo dalbanaya inuu cadaalad helo siishaan maalig mid ka mid a sawirada argagaxa leh ee laga soo qaaday siishaan maalig waxaa ka muuqanaya tolliin ka muuqda dhaawac ballaaran oo ka gaaray xabadka baraha internetka gaar ahaan twitter-ka ayaa dadka wax ku qora ee muslimiinta ah waxay qorayaan qoraallo ay ku dalbanayaan in cadaalad ay helaan muslimiinta hindiya sidoo kalena ku eedeynayaan dowladda hindiya inay dagaal adag kula jirto muslimiinta naashid u dooda muslimiinta hindiya oo lagu magacaabo samiir ansaari ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka wuxuu ku yidhi muslimiinta hindiya waxay marayaan xaalad aad u adag xitaa amni kuma haystaan guryahooda iyo goobahooda shaqada hinduuska dabcaabudka ah ayaa sii wada dhibaateynta ay ku hayaan muslimiinta hindiya waxaana ololahaas horboodaya wadaadaha hinduuska midkood ayaana muuqaal uu soo dhigay internetka wuxuu ku goodiyey inay dhisi doonaan dowlad hindi la yidhaahdo oo aan dhulkooda ku oolin wax masaajid ah sidoo kalena ku dhex nooleen dad muslimiin ah muslimiinta hindiya ee ku nool wadamada dibadda ayaa dhankooda waxay dhigayaan dibadbaxyo ballaaran oo ay ku taageerayaan muslimiinta ku dhiban gudaha hindiya dibadbaxyo ka dhacay dalalka maraykanka iyo hindiya ayay muslimiintu waxay ku dalbadeen in la joojiyo cadaadiska lagu hayo muslimiinta siiba mamnuucitaanka xijaabka ee haweenka muslimaadka
مسرا إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markanna waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya haashim cabdinaasir dad badan ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay dalka burkina faso ugu yaraan lixdan qof ayaa ku dhintay halka tobanaan kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay baqaar lagu kaydiyay maadada xaadsiga ah ee loo yaqaano daynamid oo u dhow goob laga qado dahab sharci darre ah oo ku taalla koonfur galbeed waddanka burkina faso sida ay saraakiisha dalkaas u sheegeen wakaalada wararka a f b telefishinka dowladda burkina faso ayaa sheegay in lixdan qof ay ku dhinteen halka konton iyo shan kalena ay ku dhaawacmeen oo ay ku jiraan carruur iyo haween qarax culus oo ka dhacay goob dahab laga qodo oo ku taalla deegaanka gomgombeero ee gobolka booni oo dhaca koonfur bari dalkaas telefishinka oo soo xiganaya mas-uul maxalli ah ayaa sheegay in aan ilaa iyo hadda la ogeyn sababta rasmiga ah ee ka dambaysa qaraxan khasaaraha ballaaran geystay dalka burkina faso waxaa ku yaalla goobo waaweyn oo laga qodo dahab sharci darre ah waxaana maamulo shirkado caalami ah islamarkaana dalalkooda u rarta kheyraadka waddankaas waxaana ka shaqeeya dad u dhashay dalka burkina faso kuwaasoo inta badan ku halaagsama qaraxyada lagu duminayo godadka laga qodo dahabka mana jiraan wax magdhow ah oo ay ka helaan shirkadahaas reer galbeedka ee ku shaqaysta weerar khasaare geystay ayaa lagu qaaday garoon diyaaradeed oo ku yaala dalka sacuudiga ugu yaraan lix iyo toban qof ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhaawacmeen weerar lagu qaaday garoon diyaaradeed oo ku yaala magaalada jazaan oo u dhow xadka ay wadaagaan wadamada yemen iyo sacuudiga wakaalada wararka sacuudiga ee magaceeda loo soo gaabiyo s b a ayaa sheegtay in lix iyo toban qof ay ku dhaawacmeen firarka diyaarad daroon ah oo lagu weeraray garoonka diyaaradaha ee boqor cabdallah ee magaalada jazaan ee dalka sacuudi carabiya s b a oo soo xiganaysa war ka soo baxay madaxda dalkaas ayaa intaa ku dartay in barnaamijka difaaca hawada oo ka qabtay diyaaradda lagu soo weeraray garoonka bayaanka ka soo baxay isbahaysiga carbeed ee dagaalka ka wada dalka yemen ayaa lagu sheegay in la burburiyey diyaarad daroon ah oo kooxda xuutiyiintu ka soo direen dalka yemen kuna wajahneed garoonka diyaaradaha ee boqor cabdallah firarka ka dhashay burburka diyaaraddana ou sababay dhaawaca lix iyo tobanka qof ee rayidka ah dadka ku dhaawacmay weerarka ayaa isugu jira shaqaalaha garoonka iyo dad safar ahaa oo kasoo kala jeeda dalal dhowr ah ayuu intaa ku daray bayaanka xulafada carbeed oo ay baahisay warbaahinta sacuudiga kooxda xuutiyiinta dalka yemen ayaa inta badan beegsata garoomaha diyaaradaha ee ku yaala dalka sacuudiga waxaana toddobaad ka hor weerar sidaan oo kale lagu qaaday garoonka abha oo ku yaala koonfurta sacuudiga ku dhaawacmay laba iyo toban ruux oo watay jinsiyado kala duwan duqayn khasaare lagu gaarsiiyey dad rayid ah oo ay ku jiraan carruur ayaa ka dhacday dalka yemen khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay weerar dhanka cirka ah oo ay geesteen diyaaradaha dagaalka isbahaysiga carbeed ee uu hogaaminayo sacuudiga kaas oo loola beegsaday deegaano ay ku sugan yihiin dad rayid ah ilawareedyo deegaanka ah ayaa xaqiijiyey in diyaaradaha isbahaysiga ay bartilmaameedsadeen guri ku yaala degmada cabaas ee gobolka xaja taasoo keentay in gebi ahaanba uu gurigaasi burburo dadkii deganaana ay noqdaan wax dhintay iyo wax dhaawacmay wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in guriga duqayntu ay haleeshay ou lahaa muwaadin yemani ah oo lagu magacaabo axmed maxamed tamri iyadoona sababtay dhimashada hal qof oo dumar ah iyo dhaawaca sideed kale oo u badan haween iyo carruur kuwa oo dhammaantood ka tirsanaa qoyska gurigooda la beegsaday weerarada duqaymaha ah iyo dagaalada tooska ah ay iswedaarsanayaan malishiyeedka xuutiyiinta iyo xulafada carbeed ayaa inta badan waxaa khasaare lixaadle ka soo gaara dadka rayidka ah ee ku nool gobolada lagu hardamayo ee waddanka yemen maraykanka ayaa sheegay in ruushka uu diyaarsaday liiska dad la leynayo marka uu qabsado dalka ukraine dowladda maraykanka ayaa sheegtay in la helay xogo sirdoon oo sheegaya in xukuumadda moscow ay diyaarisay liiska dad ay doonayso inay qaarajiso kuwa oo ku nool waddanka ukraine kadib markii ay qabsato xogaha sirdoonka ee saraakiisha maraykanku ay heleen ayaa muujinaya in ruushka uu hadda gacanta ku hayo liiskaasi qaarajinta dadka ukraine iyo mucaaradka ruushka kuwaas oo la dili doono ama la xiri doono haddii moscow ay weerarto dalka ukraine warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in bartilmaameedyada ay ku jiraan dad ruushka u dhashay oo mucaarad ah iyo kuwo reer belaruus ah ee musaafurska ku jooga dalka ukraine saxafiyiin dad u ololeeya ka hortaga musuqmaasuqa kooxaha diimaha iyo dad u dhashay qowmiyadaha laga tirada badan yahay ayaa sidoo kale ku jira liiska waxaa isu soo taraya xogaha sirdoon ee dowladaha reer galbeedka kuwaas oo muujinaya in xukuumadda moscow ay u diyaargarowday duulaan ballaaran oo ay ku qaado dalka ukraine ugu dambayntiina ku dhowaa toban carruur ah ayaa ku dhintay duqaymo xagga cirka ah oo ka dhacay xuduudaha ay wadaagaan niger iyo dalka nigeria telefishinka rasmiga ah ee xukuumadda niger ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada nigeria ay duqaymo ka fuliyeen xuduudda ay wadaagaan labada dal kuwaas oo sababay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac halka taliska militariga ee nigeria uu sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan dhacdadan xaakiimka gobolka maaraadi oo ku yaala dalka niger ayaa sheegay in weerar xagga cirka ah oo ka dhacay tuulada nashaadiya oo dhowr kilomitir u jirta xuduudda ay wadaagaan labada dal ay ku dhinteen toddoba carruur ah isagoona intaa ku daray in ay ku dhaawacmeen shan kale dowladda nigeria ayaa gebi ahaanba dafirtay inay wax duqaymo fulisay waxaana sarkaal u hadlay xukuumadda uu sheegay in taliska niger uusan jirin wax howlgalla ah oo ka fuliyay gobolada dhaca xuduudda isagoona carabka ku dhuftay inay wadaan baaritaano la xiriira duqayntan dhakhaatiir ku sugan goobaha la duqeeyey ayaa warbaahinta u sheegay in laba iyo toban qof ay ku dhinteen duqaymaha oo ay ku jiraan afar carruur ah iyadoona dadka deegaanka ay sheegeen in duqaynta ay fulisay dowladda nigeria
مسرا إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور
waa hagaag qeybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay kumanaan caruur ah oo ku nool dalka imaaraadka carabta ayaan haysan daryeelka ay carruurtu helaan sababo ku aadan waalidiintooda aan bixin lacagaha la siiyo isbitaalada dowladda warbixin ku aadan maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya wargeyska washington post ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo xaalad daryeel xumo ah oo haysata carruurta ku dhalata dalka imaaraadka carabta oo ka mid a wadamada khaliijka warbixintan waxaa ciwaan looga dhigay kumanaan ka mid a carruurta imaaraadka carabta oo dukumentiya la-aan ah sababa ku aadan deymaha dhalashada waxaana ay soo bandhigaysaa warbixinta xaaladda adag ee ay ku nool yihiin carruur badan oo ku nool imaaraadka carabta sababta keenaysa in carruurtan aan la siin shahaadada dhalashada ayaa ah in iyadoo qoyska lagu leeyahay lacaga ay tahay in la siiyo isbitaalada dowladda markii ay carruurtu dhashaan warbixinta ayaa soo gudbinaysa markhaati furka waalidiin ilmo uga dhasheen dalka imaaraadka carabta kuwaasoo carruurtooda oo laba ah ay la egyihiin afar sano ilaa lix sano ilaa iyo haddana aanan helin shahaadada dhalashada ee la siiya carruurta waxaa lagu leeyahay carruurtan lix iyo toban kun oo dollar taasoo haddii ay bixiyaan ay xaq u helayaan inay helaan shahaadada dhalashada haddiise aanay bixin waxay waynayaan xaquuqda aasaasiga ah ee ay helaan carruurta kale ee heesta dhalashada waxyaabaha daruuriga ah ee ay waynayaan carruurtan waxaa ka mid ah in la daaweeyo haddii ay xanuunsadaan inay aadaan safar haddii loo baahdo inay aadaan meel ka baxsan imaaraadka carabta intaasi waxaa kasii daran in carruurtan aanay aadi karin madaarista waxbarashada sida ay warbixintu tilmaamayso waxaana dhammaan xuquuqdaas helaya canuga ay waalidiintiisu bixiyaan lacagaha dowladda marka uu dhasho carruurtaydu ma aadaan iskuullada mana haystaan baasaboor tanina waa mushkilad weyn waxayna aada u doonayaan inay aadaan iskuullada ayay tiri hooyo la hadashay wargeeska washington post oo ku nool dalka imaaraadka carabta inkastoo dalka imaaraadka carabta lagu tiriyo inuu yahay dal hodan ah dadka ku noolna ay haystaan nolol wanaagsan haddana waxay warbixintu sheegaysaa in caruurtu ay yihiin kuwo aan haysan barwaaqadaas ka jirta dalka arrinta la yaab kale waxay tahay in isbitaalada aanay xitaa qaabilin hooyooyinka uurka leh kuwaasoo aanay haysan warqadaha iyo akoontiyada bankiga ah ee suuragelin kara in hooyadu ay iska bixiso lacagaha isbitaalka taasi waxay keentay in caruur badan ay ku dhashaan goobo aan munaasab ku ahayn in hooyadu ay ku umusho ama qaarkood ay dhintaan kadib markii ay heli waayeen daryeel caafimaad arrimaha kale ee jira waxaa ka mid ah in dalka imaaraadka carabta ay kusii badanayaan sinada iyo dhaqan xumada taasoo ay ugu wacan tahay dadka ka imaanaya wadamada gaalada ee degay magaalooyinka abudubay iyo kuwa la midka ah ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان guud ahaan intaas ayaanu kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي